iyo xidigihiyo cimilada adduunyada adadiyo xidigihiyo cimilada adduunyada kaarka joogayo halka caynku kaaga yaal adigoo ku caadaqon cara edeg ka hadalkeed ama caami kala harin kaarka joogayo halka caynku kaaga yaal adigoo ku caadaqon cara edeg ka hadalkeed ama caami kala harin isaga cumaamadan culunka buwayno isaga cumaamadan culunka buwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo isu ruuxa ku xiga ha ku noqon ha ku noqonin